Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu qoro Tuuriya tartan kubada cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada cuslaatay ee ku nool afarta xaafadood kaasi oo ay taaban gelinayaan shirkadda xoogga korontada ee Dayax. Munaasabada qorituurka ah ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxa suuqgeynta shirkadda Dayax Xasan Cabdiraxmaan Xasan Habi, Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne, Ismaaciil Cali Xasan Sidaani, Guddoomiyaasha afarta xaafadood, dhalinyaro iyo ciyaartoyda loo qoray Tuuriya tartanka. Madaxa Xiriirka Dadweynaha iyo Suuqgeynta ee shirkadda xoogga korontada ee Dayax Xasan Cabdiraxmaan Xasan Habi ayaa ka warbixiyay muhiimadda tartankan iyo ujeedka ay u taabagelinayaan.
een ka dhiirigeliyo bahda sportska iyo dhammaan een kooxaha xaafadaha Beledweyne waxaan macnaha meeshaan aan taabagelinaynaa ee shirkadda dayax taabagelinaysaa ee tartanka horumarinta sportska degmada Beledweyne oo ay ka qayb galaan afarta xaafadood oo degmada een dhammaan ay joogaan een guddoomiyaashii een xaafadaha waxaan leeyahay een idin rajaynaa dhalinyarada guul iyo gobonimo iyo sports horumar leh een kulley sportsku waa isdhexgalka bulshada waa macnaha maaragtay meesha keliya ee bulshada isku aragto lagu reebo macnaha qabyaaladda waa horumarka een dhalinyarta een iyo isdhexgalka bulshada gobolka waa waxa oo lagu gudbo macnaha qabyaaladda iyo macnaha maaragtay iyo dhibka jira iyo colaadaha waxaan leeyahay marka da- dayax ahaan marka waxaan go'aansanay inaan ka qayb qaadano aan dhiirigelin dhalinyaradaas een haddana bilow maahan dhowr koobaan ka qayb qaadanay kuwaan macnaha taabagelinay haddana koobkan shirkadda dayax macnaha maaragtay way ka qayb qaadanaysaa taabagelinteeda ka mid tahay waxaan rajaynaa dhalinyarta sportska inay macnaha maaragtay ay yihiin ee indhihii ee bulshadan Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha afarta xaafadood ayaa bogaadiyay.
waxaan maanta halkaan aan goobjoog u nahay maaragtay aan markhaati ka nahay eh, shirkadda dayax power supply inay maanta halkaan ay nagu guddoonsiinayso agabkii sportiska lagu qaban lahaa tartanka afarta xaafad waxaad dareemaysaa in halkaan ay ku bixiyeen maaliyadihii koobkii biladihii iyo wax kastoo maaragtay tasiilaada oo tartankaas uu ku qabsami lahay waxaan leenahay kambaniga keliya oo maanta sportska degmada beledina wax muuqda u qabto waxaan dhihi karnaa waa dayax waa ku mahadsantihiin madax iyo shaqaale sidaa gurab istaagantihiin isboortska degmada beledweyne waxaa goobjoog maanta halkaan ka ah guddoomiyaasha afarta xaafadood ayagoo ka wakiila xaafadahooda ayaan halkaan agabkii ku wareejinay ayagoo ay la taagan yihiin kabtanadii u matali lahay xaafad kasta oo marka maarata qalabkaana ay la guddoomaan waxaana rajaynaynaa insha allahu dhowaan inaan tartankaas daha furno cabdisalaam halkan waxaan rabaa saakin aan ka caddeeyo anigoo ah guddoomiyaha xawataarko ee sportska ee waxaan maqaati ka nahay maanta shirkad dayax inay tahay huduudka shirkadaha ama kambaniyaasha ka shaqeeya degmada beledweyne waxay soo qabatay koobab horo maanta waxay u taagan yihiin dadkii inay danyarta ahay ee xaafadaha ama sportska dheelayay ee degmada beledweyne inay horumariyaan ay qarashku bixiyaan saaka meeshan waxaa lagu qaybiyey maaliyada ay ku dheelayaan afarta xaafadood waxa meeshan yaalo waa koobabkii waxa yaalo biladihii waa meeshan intaasba waa qarash waxaa rabaa shirkada dayax inaan aad ugu mahad celiyo siday u garab taagan tahay sportska degmada beledweyne bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacaygu yahay farxaan cabdikariin axmed ahna een, guddoomiyaha xaafadda buundawooyin een, waxaan maxaad u celinayaa een, barnaamijkan ay soo qabanqaabisay shirkadda dayax electronic company oo mid kaambisna aan ahayn ay soo qabanqaabiyeen dhowr xabo oo horento jiinoyaal ahay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa een, waxaan leeyahay een, intaan iyo inka badanba waan ka sugeynay waxaan leeyahay hore inaan nagu sii wadiin ayaa rajaynayna hadduu ilaah yaraaha Waayahay ka buundaweyne ahaan xaafadahee waa idinku soo aadaa maxaan rajaynaysaan?
Een, waxaa nagu soo haaday xaafadda kushin waa xaafadaas ayaan naqaan weligeena isla dheeli jirnay barnoodana waa caddaan iyo madow insha allah kooxda raacdaa la arka een, tartanka hadduu ilaah yaraaha guush Tartankan ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadanayaa horumarinta xiriirka isdhexgalka dhalinyarada ku nool afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne.